alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kahiira amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha koob iyo lixdanaad waxa ay leedahay aabbahay ayaa geeriyooday guryaha ayuu ka tegey guryaha mid ka mida ayaa waxaa laga kareeyey qolooyin qaad ku iibinaya arrintaasi ma bannaan tahay haddii aanay bannaanayn dembigeedu miyuu aabbahay gaadhayaa ama dembiga miyuu aabbahay wax ka soo gaadhaya jawaabtu waxay tahay waxaynu ogsoonahay qaadku inuu yahay wax dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa ilaahina subxaana watacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay waxa sifadiisu taa ay tahay inaanu bannaanayn yasaluunaka can alkhamri walmaysir qul fiihimaa ithmun kabiir wamanaaficu linnaas wa ithmuhumaa akbaru min nafcihimaa ilaahay subxaana watacaala markuu tilmaamay khamriga iyo maysarku inay xaaraan yihiin waxa uu ka horeysiiyey inuu dhibkoodu ka badan yahay dheeftooda waa qaacido guud shay kastoo dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay xukunkiisu wuxuu noqonayaa xaaraannimo waxaa kaloo nebigu caleyhi salaatu wasalaam yihi laa darara walaa diraar oo wixii qofka naftiisa dhibaya ama cid kale uu ku dhibaya lama ogola xadiidka ibnu maaja uu wariyey raximahu llahu tacaala sidaasi awgeed qof qaad ka ganacsanaya ma bannaana in lagu caawiyo ku caawintan waxaa ka mid ah in la siiyo ama laga kireeyo goobta uu ku iibinayo nooc caawina bay noqonaysaa caawinta noocaasana ilaahay subxana watacaala wuu diiday markuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wixii dembi iyo gaf ah inaan cidna lagu caawin buu ilaahay subxana watacaala tilmaamay qofka ku caawiyana wuxuu noqonayaa qofka xaaraanta uu ku caawiyey mid isaguna dembiga la wadaaga ayuu noqonayaa markaa ma bannaana in guri laga kireeyo cid qaad ku iibinaysa cidda ka kiraysay ayaana arrintaa dembigeeda leh qofka dhintayna isagoo arrinta noocaasi aan ogeyn markuu noolaana raalli aan ka ahayn isaga waxba kama soo gaadhayaan wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu